بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله ilaahay mahadis waaye ilaahay baa ku mahadsan maanta anagoo dul taagan walaalkeen cabdiraxmaan xiirey oo ma xalay gaalo duqeysa amiirkan duqeeyey aaskiisii anagoo joogna kii aan hadda maanta ka kala hadla aaska dushiisa kala hadlaynaa walaalkaas ilaahay baa doortay waxaan leehay shahaadada allaha ka aqbalo isagana kiisa intay ku egaad ma dhaafi lahayn waxaase aad u wanaagsan dariiqa aan leenahay uu ku baxay oo qof nasiibla uu ku baxo ayaan ilaahay ku mahadinaynaa maantayna gaala ilaa ay taargabigadayso u gaarsiiyey inuu hadaf gaalada u noqdo gaarsiiyey maxaa yeelay markii horeba gaalada cali u qabto waa nin muslima insha allahu marka xaaladiina ku dhinta faqiirkaas bedelkiisa iyo boqolaal bedelaysaana way taagan yihiin dad kale maanta waxay arkeen xaqiiqda cabdiraxmaan xiiri loo dilay inay tahay ilaahay darka kitaabka ilaahay hala qaato shareecada lasida gaalada laga haro inay tahay ayay ogaadeen marka insha allahu cabdiraxmaan xiiri wax kale uma dhiman wuxuu u dhintay gaaladaha laga harana uu leehay ayuu u dhintay dadka dhanaana hadda maanta diyaar u ah inay jidkaas ku baxaan midda kale sideetan iyo shan jir ayuu ahaa maanta marka meel lagu baxo ida ilaahay kusoo qatimay inuu gaal duqeeyo oo washington uga yimaado diyaarad usoo raaco diyaarad gartaag milyan doolara ku bixiyo aad buu nasiibsaday cimri u haray ma jirin laakiin kaatumada ayaa alla u sameeyey rabbi waxaan ka baryaynaa in wadaday walaalkeen ku baxay alla na marsiiyo annagana kaatumadeena shahaado noogu katimo ayaan ilaahay ka baryaynaa intaasaan kusoo gabagabayna wasalaamu calaykum waraxmat ullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الله سبحانه وتعالى أيانو مهد علينا على ضلبو أن كجرنو waxaan maanta dul taagannahay tashahiid cabdiraxmaan xiirey bare oo ahaa naqiibkii beesha xawaadle ahay naqiibkeenii waxaa dilay cadow soo jireen ah oo cadowgii islaamka ah oo cadow soomaaliyeed ah maraykan ayaa xalag ku duqeeyey gurigiisi asagoo jiifa ku yaala moqokori allah subxaana watacaala waxaanu weydiinaynaa shahaadadiisa inuu ka aqbalo cadowga asaga ah oo walaalkeen nabankeenii meesha xalag ku beegsaday hadafkiisu wax kale ma ahayn waxa uu qaado waayo cadowgaasi inuu sheekh cabdiraxmaan ahaa nin muslima dadkiisa u tura inuu ahaa allah subxaana watacaala wuxuu leey wamaa naqamu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcaziizi alxamiid wax kale lagu haysta ma jirin waxaan halkaan uga tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed khaasatan dadka mujaahidiinta ah oo safka uu kula jiray uu ka baxay waxaan si gooni ugu tacsiyeynayaa qaraabadii hoose uu ka baxay nabadoonku dhammaan waxaan leeyahay ilaahi subxaana watacaala bedel khayr qaba ha idi siiyo hanana siiyo intaa kadib waxaan rabaa inaan fariin u diro anigoo ah oday ka mid a odayaasha beesha xawaadle haddana dul taagan meeshii lagu aasay shahiidka sheekh cabdiraxmaan xiiri bare waxaan leeyahay ma seexa doontiin cabdiraxmaan oo kale ciddaan waa ku badan yahay dadka hadda meeshan jooga oo xawaadlana maslaxadooda ayay garteen waxay fahmeen cadowgu waxaan dhibaato ahayn inuusan u keenaynin carada ay ka qaadeen maanta waxaa meesha ka dhacay cara aada u weyn ayaa ka dhacday oo loo qaba gaalo iyo wixii lamid ahaa gaalo waxaan leenaha marka cabdiraxmaan haddii uu tegey xilligiisii ayaa soo galay boqolaal cabdiraxmaan ayaa joogta hawshana meesheedii kasii wadaysa qorshaha hadda loo beegsadana waa iska cadyahay oo wuxuu ahaa inuu dadkiisa u diidanaa gaalnimada uu rabay tawxiidka iyo shareecada ilahay inay qaataan wax kale ma ahayn cabdiraxmaan haddii aan waxya ku noqdo wuxuu ahaa nin odaya asalkiisiina nabadoon ayuu ahaa nabadoonnimada camalka ka hor ayuu nabadoon ahaa wuxuu ahaa nin gaalada aada u neceb dadka muslimiintana soo dhawaysto jecel nin go-aan adag waxa uu aaminsan yahay oo xaqa ah ku adadag u ahaa baadilkana aada u neceb ayuu cabdiraxmaan ahaa khaasatan isagoo gaalada dhan neceb haddana etoobiyaanku aada usii necbaa in lagu xasuusan karo waayo qiimihii uu lahaa cabdiraxmaan marka ilaahi subxaana watacaala shahaadadiisaa ka baran leenahay intii uu ka shahiiday cabdiraxmaan ilaahi subxaana watacaala bedel khayr qaba ha siiyo intaasaan insha allah kusoo koobaya kelimadayda bismi illah alxamdu lilahi wabihi nastaciina cala amuuri dunya waddiin alla subxaana watacaala ayaa marka u horeyba u mahad celinaynaa oo laga dhigo dad muslimiina inna lilahi wa inna ilah raajicuun waxa waaye arrinta xalay meesha ka dhacday haddaan nahay dadka odayaala oo degan degmada muqokuri ama nawaaxigeeda jooga aada iyo aad aan uga xunnahay cabdi xiirey bare nabadoon wuxuu ahay ku dhaqanka shareecada islaamka ayuu ahay gacan ka xaqdarnaa dishay waxa dilay waa maraykan waxa waaye qaatumadiisna waa wanaagsan tahay oo waxa waaye waxa dilay waa maraykan waa shahiiday ilaahay shahaadadiisa ka aqbalo waxa waaye aada iyo aadaan uga xunnahay aada iyo aadaan uga xunnahay haddii aan nahay dadka qabiilka ah oo meeshaas jooga oo muqukuri jooga qof aan ka xumaan oo maraykan wuxuu loo yahay aan hore u ogeynay ama hadda maantay aan cadowteynimada u loo haaya waa ogeynay haddana waxa waaye colkii col ka sii weynaa loo galay sababtay tahay dadkii odayaal ahay oo ku dhaqanka shareeca islaamka cawaadlo u matelay ayuu haddana ou maaragtay ou beegsana qof walbao muslima ayuuna saas u beegsana aad iyo aada uga xunnahay aad iyo aada uga xunnahay haddii odayaasha aan nahay beesha xawaadle kaasatan hadda muqukuri jooga aad iyo aad aan uga xunnahay xalay qaabka meesha wax uga dhexeen muddo adiga saddex saac iyo afartan ah ayay soo gashay cadowga diyaarda wax duqeyneyday waktiga ay wax xidana waa wakti ku beegan sideed saac iyo daqiiqado yar wakti ah ayay wax riday wax bili aadina oo wadaadkaas aanay ahayn oo wax ku noqday haba yaraataana ma jiraan oo bili aadana ninkaas muslimiina loo beegsaday odayaasha hadda ku faca oo ku da-a meelaha waa joogaan meelo dheerna waa jiraan aagana waa ka dhow yihiin waxaa loo beegsado keliya waa diinka iyo sharca islaamka inuu uu ku dhaqmay ma dadka ugu yeerayo intaas keliyaha loo beegsado marayntanka waxaa leenahay horena waa udhihi jirnay haddana waxaa leenahay arutinimada a loo qabto midan ognaha waaye mar walba oo waxalayda oo wax adiga ina ku dheeshay waa kaa aarsa doonaa waa kaa aarsa doonaa wax allaala iyo wixii halaydana wax kuu qoran waayo oo lailaabi doonin qofka ugu weyn iyo qofka ugu yar oo muslim eh ama qofkaas khalaadadiisa ah wixii hilmaami doonaan maahan waa buug qoran oo taariikhda ku jiro oon lailaabi doonin waayo insha allahu tacaala waxaan ku sugan nahay annaga horta degmada muqufurian ku sugan nahay badkayga sheeka ayaan joognaa meesha lagu aasaya ayaan joognaa ilaahay ha u naxariisto waa nabadoonkayni aan jeclaynay maxaa heetay haddana sidii aaskiisa ayaan ku jirnaa cadowgaana dilay xilli saqda dhaxa ayay aheeday ay dadkuna ay hurdaan wartee saac iyo daqiiqado ah waan hurdaynay dugta ayaan ku war helnay waxa waaye dareenka nagano hadda mid hadda lasoo koobi kara ma ahan aad iyo aad baan maaragta aan u cariysanahay nabadoonkii dhanaaye da-addu ay lahaaday oo maxay ahaatoy annaga iyo shabaab noo dhexeeyey oo maxay ahaatoy maantay wixii dhacday dadka dhum ay wada og yihiin maxay ahaatoy duurka naga keenay oo meel walba naga keenay oo shareecada lagu hogaaminayay anigana maxay ahaatoy qalabkaan maanta galnay iyo wixii dhammayba tanaasulnay asigana maaragta shareecada lagu hogaaminayo ahay aad iyo aad aanan uga xunna haddaana odayaasha reer muqkuraba dhammaan odayaasha xuwaad markii dagaaladii dhaceen aniga duurkaanaan u carnay dib baan galnay waan ka duurka markaan galnay waana lasu wacay ninku asigaana sugu ayn oo maxaa heetoy dadka dib u dejinayay oo maalmalkiina kusoo laabta lahay deegaankiina dadkiina yaa idin imaaday maxaa heetoy maanta waad qaldanteena kasoo laabta dadkaan idi qalday dadkiini maahan dadkiina hadduu imaaduuna lahay annagana waan ajiibna waan ka yeelnay waana soo laabanay aad iyo aad aanan ugu faraxsanaynay sababtoo ah dhibkana haystay oo maalin kastaba lix iyo toban qofood wax ka badan ay naga dhintaan ka badan ay naga dhaawacmayday wuxuu ahay ninkaan ninkaan maaragta sababteeda lahay inay intiiba aan kaga badbaadno naftaynuna ay noo badbaado maalkaynuna noo badbaado hurdo xalaalana aan hurino guyahayn inaan kusoo laabano ayay maxay ahaatay ninkaan sababteeda noo lahay dadkuna hadda way soo degeen waa lasoo laabtay tanna haddana xadda noo dhibi mayso waxa waaye bedel khayr qaba ayaan sugaynaa insha allah waa isweydiinay ninkaan rag ka da- weyn ama rag ka da- yar oo ugaasyale ugaas dhamay cirdu leedahay meela uu joogaa kuwo kale way jiraan kuwo kale odayaashu ma yaro ay ciddaan u leedahay ninkaan waxaas odayhaya lasoo dhex qaaday ayaa gurigiisa soo hurdaya saqdi dhaxo xilli ah oo dadku wada hurdaana uu maraykan horta ku duqeey anigu waa isweydiinay arrinkaas waa isweydiinay ninkaana diintiisaa loo dilay qabiil aana qabiilna hadda looma dilin ana sida noo muuqata cid hadda wax guuliya ka helayna malaha ni mid deegaanka anu ku dhashay dadkiisu la joogay kamana fogeyn inta hadda dagaaladan ay socdeen maalin walbana waa nasoo wici jiray war maxaad ku dhimanaydaanuna dhihi jiray meeshana kama fogeyno nin dadkiisa ka warqabau ahay marka aniga waxaan is leenahay sababta loo dilay waa un dadkiisaasuu jeclaay oo xabadda ka badbaadinayo ahaaday nabadoono kale way jiraanoo meeshaan jooga oo hadda aniga dhiigayna ka gatay guryo ka dhistay oo dabaqi qaarkood qabyo uga yihiin kuwo kala fuleynina ka dhistay marka anigu ninkaan cadugtiinimadan waa cid axwaadlayo inu noolaan waayo wax kale maa dadkaanu yay noolaan ayaa anaga noomu saase aan isleenahay oo maxay tooy inan baalacnaa la rabaa marka ninka waxaa loo dilay kolba waay un digdistaas iyo waxyaabahaas iyo nin muslimeyn u ahay oo diintiisa maxay ahayd tooy ku ad adag oo wuxuu ay sheegaan ay run ka tahay haddii hadda odaygii oona la iska dilay odayaal annagaba hadda odayaalaan haynay oo markii dagaalku socday odayaal waxaana haynay dagaalka horboodaayo aaskiisa si weyna looga soo qayb galen maxaas waa lagaga imaaday gurida iyo meel walba waa looga imaaday tuulooyinka dhan waa laga imaad karda waa laga imaaday walaalow beledweyne waa laga imaaday dad xataa dibadaha jira ayaan waan kasoo qayb gelaynahay dhamaan waktigaasaan mixi waayey marka intii markaas meesha joogtana oo nasoo xil maaratahay na wakiishaan si weynaa looga soo qayb galay waa adagtahay cidda ninkaas abaal weyna u galay annaga annagoo dhiigayna maalin walba baxaayo wax ku baxaana anana aan garanay ayuuna garadsiiyuna fahamsiiyey oo xaafadahayni anigu aan kala tagnay oo dadkayni anigu kala tagnay oo xoolahayni baaba-een oo dadkayni baaba-ay wax aan ku baaba-aynana ana garanayna garadsiiyey boos weyn ninkaasi banaanla hilmaamay haddaanuna marka hilmaamaydo meel halis uu nooga yaalo walaalow